waxaan u aragnay annaga duulaan lagu soo qaaday dowladda aan madaxweynaha ka ah ee koonfur galbeed saa daraadeed shacabka asigoo ka jawaabaya arrintaas ayada ah wuxuu go-aansaday in fikirkiisa uu bandhigo u sheego beesha caalamka u gudbiyo dowladda federaalka banaanbaha nabadeed ay abaabushaan ayagoo maaragtay abaabulkooda wata oo boorarkooda wata ayaa ciidankii qaranka soomaaliyeed shacabkii soo weerareen dadna waa la dhaawacay ilaa dabaatabeeyo ruux dadna waa la jirdilay dadna waa la sharsharay anigii iyo golihii guurtada iyo baarlamaankii iyo bulshadii iyo madaxdii qayb ka mid ah waa joogna xaruntii a b c oo muddada labada sana xarunteena heeda joognayna waa nala soo weeraray istabyadeenii hubkaa laga qaaday annagana dad baa runtii gacan lala galay dhibaato badan baa dadkii loo geystay